bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saacraad iyo hadalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kalaa dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayo nabadidii kalinaha khiyaartana dhegeysataa ee caawa waa habeen sabti axad ayaa soo geliso taariikhduna waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha afaraad ee abriil sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan uu caawa kusoo qaadi doono barnaamijka wareega wararka dalsan waxaa ka mid noqonayo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo maanta si rasmiya uula wareegay xilka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo dhowaan loo magacaabay munaasabad ka dhacday magaalada muqdisho oo uu ka qayb galay islamarkaasina khudbado halkaasi ay ka jeediyeen kusimaha wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa qodobada kale aan soo gudbi doono waxaa ka mid noqon doona faahfaahinadii ugu dambeeyay dagaal beeleedyo ka taagan magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka mid yihiin baraabe buraha kaba walaweyn iyo qoryooley haddaba waxaa idiin soo gudbin doonaa macluumaad la xiriira maamulka degmada baraabe oo aanu caawa ka wareysanay xaaladda degmadaas iyo xisad colaadeed oo halkaasi ka taagneed iyo sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maamulka degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya oo ka waramayo dagaal beeleed u dhexeeyo laba maleeshiya beeleed oo wada dega degmadaasi walaweyn ee gobolka shabeellada hoose caawa ayaad ku dhegeysan doontaan wareega wararka dalsan islamida waxaan idiin soo gudbin doonaa macluumaadka la xiriira dagaalka isaguna laga soo warinayo buruha kaba soomaaliya qodobada kale aan soo gudbin doono haddii rabi laga helo waxaa ka mid noqon doono taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo ku dhawaaqay in dib uu bilaabo doono howlgalka dagaal ee ka dhan ah al-shabaab caawa ayaanu soo qaadi doonaa macluumaadkaas wixii nagu soo korray intaanu wareegga ku guda jirno ayaad caawa barnaamijkeena kaga bogan doontaan haddii rabweyne uu idmo waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir xasan aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhoy mar kale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag dhegeystayaal mar kale habeen wacan oo wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad joogtaan raadiyaha dalsan ayaad naga dhagaysanaysaan muujada hirka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megaartis fm kaasoo naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kale fm ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu idin leenahay saaxiibayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaanu ku bilaabi doonaa wararkii ugu dambeeyey colaad beeleed ka taagan degmada walaweyn ee gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya islamarkaasina u dhexeyso maleeshiya beeleedyo wada dego gobolkaas sidoo kale sidaa iyo si lamid a colaad beeleed ka taagan magaalooyinka kale ee koonfur galbeed oo ay ka mid yihiin qoryooley iyo burhakaba oo gobolka baay ka tirsan iyo degmada markaasi baawe oo iyaduna xarun u ah gobolka shabeellada hoose ee soomaaliya waxaa la soo warinayaa aan idhaahde xarun kumeel gaar waa maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa lasoo warinayaa in colaad beeleedkaasi ay ka taagan tahay magaalooyinkaas haddii aan ku hormaro dhinaca iyo degmada walaweyn colaad beeleedkan udhexeyso maleeshiya beeleedyawada dega ee gobolkaas ayaa eh, soo bilaabatay eh, toddobaadkan eh, markaasi ama toddobaadkiina weedaartay gabagabadiisa waxaana maleeshiyaadkaasi ay iska dileen dad markaasi dhinacyada u da- kala dagaalamayay Ee, gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka degmada walaweyn oo dalsan u waramay ayaa waxa uu faahfaahin uu ka bixinayaa xaaladda colaadeed ee halkaasi ka taagan khasaaraha dhimashada iyo dhaawacyada jiro iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee degmada walaweyn
soo dhawaad eh, idaacadda dalsan ama tv-ga dalsan iyo dhammaan shaqaalihiisa waa mahadsantihiin Eh, horta shaqaaqo oo beryahan bas ka soo noqonaysay oo laba beelood oo walaalaha u dhexaysay baa jirtay marka taasaa dib usoo cusboonaatay marka dhul oo oo tuula ah oo magaalada ka baxsan oo dhinaca waqooyi magaalada ka jiro oo dhulbeereed ah ayaa laisku hayay in muddo ah marka arrinteeda dhowr mar eh, maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka ay xaliyeen marka arrimihii wax ka soo cusboonaaday sidaas ayaa wax ku dhaceen in gacanka hadal ay wixii ay gaaraan ay dad ku dagaalamaan saasay wax u dhaceen tuulada magaceed guddoomiye
tuulooyinka waa badan yihiin tuulooyin iska saaran waaye lama garas iyo masiirey iyo tuulooyin saas oo kale isku dhowa oo wallaweyn u jira
adiga dhowr iyo toban kilomitr waa dhinaca yahay.
waqooyi Een, beelahan dagaalamayaa marka waa kuwe
laba beelood oo beelaha shanta caleemood ka tirsan waaye Een, oo daris ku ah dhulkaas beeraha iyo iyo sooyimo ka dhexeeya ayaa meeshaas ku dararay haye een, ma dhulbeereeda waxaa la ysku haysto ma sohdin degaana la ysku haystaa maxaa la ysku haystaa waa waa waa waa dhul beereed haye ilaa intee legaa la ysku haystay oo khilaafkani soo taagnaa muddo soo jiray aad muddo tobaneeyay sano ku dhow soo socday mar kasta waa la damin jiray waa la xalin jiray marka uu soo laabtay dhowr mar marka taasba un bay haddana ay tahay maamuladii adiga kaa horeeyey iyo een, waxgaradka beeluhu maxay marka dhowr iyo tobankaa sane lasoo dhaafay si dhammaystiran xal uga gaari waayeen
wallahi horta mar kasta un waxbaa la xalin jiray eh, mar kastana maamulkii markaas joogo ama odayaasha dhaqanka kaalin weynay ka qaateen oo intaan sano tobanka sano ama inta sano oo maalin kasta laisma hor fadhin oo mar kasta ay wax dhacaan un waa la gaari jiray kadibna muddo dhowr sano ama kasoo wareegato intaas baa eh, maamuladii jiray ama odayaashii dhaqanka markaas jiray un baa lagu soo gaaray laakiin wixii xal waara weli lagama gaarin ilaah idinkiis waan laga gaari doonaa waqti dhow hadduu ilaahay idmo khasaaraha dagaalku geystay marka ee labada dhinac mar haddii aad tahay guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada ee degmada ee maxaad xog ka haysaa
wallahi dhimashadii dhaawac waa jiraan marka tirada guud oo dhimashada hadirtaan ilaa iyo afar qofood aa lagu sheegaa dhaawacna eh, tiro intaas ka yar waa afarta Kii shalay.
qofood marka ma dhinacyadii dagaalamayo hubaysnaa ayay ka Ah, dhinteen ma- mise waa shacab dhinacyadii dagaalamayay iyo qof rayda oo isagana magaalada lagu dilay wax saas oo kalena waa jira qofka rayidka ma xabadda iskaga dhacday mise ee, aanada Maya, qabiilka aanada loo dilay qabiilka unbay daba socotay aanada qabiilka loo dilay asagana
Mhm.
waayahay ee, deegaanadii lagu dagaalamay hadda xaalkoodu waa sidee ma lagu kala wallahi guuray maanta waa mise maamulkii degmada iyo laamihii amnigii eh, ayaa ku baxay oo dadkii soo kala qaaday oo maxaa yidhahdaa kaalin weyna kasoo geysteen odayaasha labada beelood naftakooda way dadaaleen iyo beelaha kale oo deegaanka degan marka ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa inay birina arrintaas hore loo sii ambaqaado Eh, dowlad goboleed koonfur galbeedna arrintaasna qorsho badana ka jirto insha allah wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiintana way imaan doontaa ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa in hal waara laga gaari doono waqti ugu aadka ugu dhow insha allah tacala dadka tuulooyinka lagu dagaalamay ee, waxgaradku soo kala qaadeen oo aad sheegaysaa maleeshiyaadkii dagaalamayay miyaha
haa loo maleeshi- maleeshiyaadka dagaalamaya hubka wataa la kala qaaday nin waliba aagiisii hore uu deganaa ama deegaankiisa lagu celiyey marka waan rajaynaynaa inay guulaysata insha allah ma tuuladay wada deganaayeen dadku oo xabaddu halkaa ka bilaabatay mise Tuulooyinka qaarkood waa soo tuulooyin isku dhow, duuleen waa la kala degan yahay tuulooyin isku dhow la kala degan yahay waaye marka markii la daran waa la isdhexqaadaya laakiin hadda alxamdulilah eh, nin waliba tuuladii uu deganaa uu ku laabtay Eh, meeshii oo lagu dararayna meel banaan oo beere beeray ahayd ayadana insha allah waxaa amar lagu bixiyay inaan cidna tegi karin ilaa ay dowladdu ay xal rasmi ah ay ka gaarto ee laama garsoorka iyo ama odayaasha dhaqanka ay xal saxa ka keenaan amarkaas yaa bixiyey ma idinkoo maamulkiya ma dowlad goboleedkaa bixiyey Degmadaha iyo laamaha amniga degmada bixiyeen waayahay hadda markaa yaa jooga goobihii lagu dagaalamay haddii aad kala qaadeen yaa caawo jooga
meesha lagu dagaalamay hadda cidbu ma joogto marka nin weliba reerihii asigu markaa hore deganaa uu uu jiraa meel sidaa kuu sheegay meel beeraha waaye marka had cid ku sugan oo hubaysan ma jirto haddii aad kala qaadeen xiisaddii colaadeedna weli ay jirto oo nin waliba uu dib ula gurtay qorigiisii ee sow ma ahayn in ciidanka maamulku ay dhex degaan inta xal laga gaarayo sidii la arki jiray
Eh, guddi baa loo diray oo labada dhinac oo labada reerna ku jiraan waxay dhahdaa inaanan labadan reerba aan isku soo dhaafi karin ay xakameeyaan inta arrintaas laga sii gaarayo maamulka koonfur galbeed ee ciidankiisu ee, qayb ma ka qaatay inay dadkan kala dhex galaan mise idinkoo Haa, degmada ciidankan hawsha ku- galay ciidan haa de haa boqolkiiba boqol ciidanka hadda aan kuu sheegayo oo oo soo kala qaaday ama ciidankaas kala celiyay waa ciidanka koonfur galbeed buu qayb weyn ku leeyahay gaar ahaan ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed qaybtiisa degmada ulweyn iyo laamihii kaloo amniga sida s n a iyo eh, labada qayb danab inta ciidan meeshan joogta ka qayb qaateen waa ciidankii Awood fa- ay leeyihiin inay ciidankii booliska fede- gaarka.
ciidankii federaalka iyo kuwii dowlad goboleed koonfur galbeed
Haa, si wacan waayahay dadka dhaawacmay dhimashadu waxaad ii sheegtay inay afar tahay dhaawacana meeqaad ku sheegtay igu soo celiba
ilaa ilaa iyo laba qof hadirtaan tii shalay
dadka dhaawaca ah marka eh, maydka waaba la aasaya laakiin dadka dhaawaca ah xageed geyseen waase sidee dhaawacoodu
dhaawacyada hadda dhaawacyada iska dhown bay ahaayeen magaalada lagu tabiibaya goobaha caafimaadka magaalada ku yaal uun la weyn
si fiican haye hadda goormee idiin qorshaysan inaad bilowdaan wadahadalka beelihii dagaalamay mar haddii dhowr jeer arrintani fashilantay oo dhowr iyo toban sannadood colaaddu soo noqnoqonaysay markan maxaa idinkaga qorshaysan idinka Ma- insha allah tookadan ma joogsan doonto oo goorma idin qorshaysan ma u jirto siday u bilaabatay waaye birina waa la aadi doonaa Eh, dowlad goboleedka koonfur galbeedna uu madaxweyne cabdicasiis uu u sareeyana eh, amar uu ka bixiyey in arrintaas si rasmi ah xal rasmi ah oo waara laga gaaro Eh, wasaaradda arrimaha gudaha iyo howla dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta koonfur galbeedna way imaan doontaa maalmaha soo socdo ilaaha idankiisa arrintaas inta ay ka dhammaatana waa la isla joogi doonaa waan dhammaan doontaa sidaan rajada ku qabno dad loo xirxiray ma jiraan oo aad soo qabqabateen eh, dagaalkan inay bilaabeen ama ay eh, xaaladda idinka dhega adeegeen markii aad ciidanka soo kala qaadayseen
maya hadda maba jiraba cid ka amar qaaday oo markaas laami amniga meesha ku baxay eh, maba jirinba
mahadsani
Premier Bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento Mastercard oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka walwalin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa Premier Bank waa bilow cusub
taxi
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacago badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeega deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto isla markaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala socan kara haraagaaga maasha allah adeega deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam soomaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadda caalamiga hormuud 4g lte mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan data internet wicitaan gudaha iyo dibadda ah iyo fariin qoraaleed free ah waaw waaw xirmooyinka anfac blas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeega xirmooyinka anfac blas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaad xidig toddoba laba afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar geesis walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookeen oo ah facebookcom hormud hormud g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay khayr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kortago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmilaa barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaaya ka laaweeye jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaare xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaala maqal dalsan radio
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhaniyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid dir iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeya oo wada dijitaala subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo degdeg waya shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaah magaaladana isu sheegta ganacsatoo dhanna waa meesha ku caburadhay ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maacaleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maa suuqa laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa baqaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa data internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo data internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo la gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa Garaasadka hanaanka Embark.
ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afargees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso oo saluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtee hayee barsooda bersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subarsayntayadooda soomaalaha u cusub
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba kunton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa marka laysiiba badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkeenna ku baahiyeen matooradii bugbug lahaa ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobilkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran premier wallet waa application cusub oo kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga premier waa iska diiwaangelin karaan premier wallet lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga ayaad ku xihan kartaa kana maamulo kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa blay storeka ama ab storeka
shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinayso nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qutumaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fatimiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir faafaarintaas dheeryada telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex sideetan qamar maango gacantaada ku qaado
ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited daato internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku shubo shan iyo toban dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba iidahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon macaamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
xadmiiska iigu garaace fursad intay ka soo furanta shirkadda isgaarsiinta ee somtel weligeedba bulshaday u faa'iiday jirtay yaxaa cusub waxaa qiimo dhimis lagu sameeyey xirmooyinka adeega muraadso unlimited national voice muraadsa muggaan maqlaa madaxu juusta naqda waa adeeg ku hadal unlimited ah oo aad u qiimo jaban ma tiraahido xirmooyinka adeega muraadso waxay ka kooban yihiin maalinle toddobaadle iyo bille dhab ma tiraahidoo kaad rabto ku shuboo labaatan iyo shan senti oo keliya kuna hadal muddo afar iyo labaatan saac gudaha dalka oo dhan ku shubo hal doolare bar kuna hadal muddo toddobaad ah oo aan marnaba kaa dhammaanaynin somtel rayn badana cabdulla ku shubo shan doolar oo ku hadal wicitaanka gudaha oo aan xadidnayn muddo bil ah soddon buuxda miya sikin ma dhinna sidaasaa la rabaa qiimo dhimista wicitaanka gudaha kuma koobna koonfurta soomaaliya oo keliya oo aad ku wici karto furaha lixdan iyo labo sidoo kale deegaanada puntland waxa aad ku wici kartaa furaha somtel lixdan iyo lix halka deegaanada somalilan aad ku wici karto furaha lixdan iyo shan ogaal cadaan ku ahay shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeeg ku hadal unlimited ah soomaalinimadu amay dhammaahe maya samteelna kaa dhammaame uga shuba iidahab adigoo garaacaya code numberka xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shubo iidahab reseller xidig saddex boqol afar gees ugu dambayntii haddaad doonto airtime ahaan code numberka xidig labo eber labo afar gees hadal oo hadaali
ibs bank waa bangi aada u ballaaran oo shirta qaarada adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaantu ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn i b s bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elit mastercar haddaad aasiya joogtay eshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama amerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elit mastercar akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono i b s bank dalmar elit mastercar waxaa ku isticmaali karta boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale eraboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonjaad ku helaysaan si farii ah dalmar ilid master card waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deman master card oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah i b s bank kulmihii master card waxaa loogu talagalay ardada waxbarata kaafiya masterkar waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega td secure oo kugu soo dhici doona mobilka ama emailka waxaa kale oo i b s bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank i b s bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
cam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuumo maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casriyo cajiib oo qalabaysan alcaasima hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow ku ladnaan dhakhaatiir cilmulo cudurrada daweysoo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasima waa ku diyaare cid walbay la xidhiir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalka waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxaa isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid a kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka urkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar iyo labaatan saac xeegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar iyo labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaallaa degmada hodan wadada maka almukarama tarebiyaano ama wixii fafaanintas dher waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amiira iyo hotel safaari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagaama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolar bar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega ii dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowgla'aan ku isticmaal
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnee soo qaata haddeer sibkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficee adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaayee simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii dhiib adna taad sugaysa ama sooriya u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaannaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeegga ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan
iidahab isticmaal oo ku adeega weliga
simanaysa harlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay hayee barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaa u codaysi
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalidaa u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyada abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooya howlihii badnaa mar kaley sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cillad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cillad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambar
waa hagaag dhegaystayaal mar kale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan barnaamijka wareega wararkana waad dhegaysanaysaa marka haddaa fiirino munaasabad maanta ka dhacday magaalada muqdisho ayaa waxa uu xilka ee, wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ee kula wareegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay munaasabadan ee, wasiirka iyo sidoo kale kusimaha wasiirka arrimaha dibadda oo ay goobjoog ay ka hayeen ayaa labaduba hadalay ay ka jeediyeen ugu horreyn waxaad maqli doontaan wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ahaana kusimaha wasiirka ee wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya cali barcad waxaa xigi doono wasiirka cusub ee wasaaradda arrimaha dibadda oo isaguna hadal ka jeediyey munaasabadan
iga soo waxay waddan dibadda ah oo aan rabi inaan sheego igu yeerinayo markaad fiqi magacaabayseen maad dagaalaas ku diyaarinayseen marka waa nin u diyaara inuu difaaca mataqaana danaha qaranka waana dee sababta loo keenay wasaaraddan ayay ayay ahayd waxaa sharaf weynaya inaan maanta halkan ku soo dhoweeyo saaxiibkay axmed macalin fiqi oo aan muddo dheer baarlamaan iyo siyaabo kala duwan u soo wada shaqaynay Een, waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo guddigii soo qabanqaabiyey xafladdan muddada gaaban anoo og inuu wakhti aad u adag lagu jiray wasaaraddu ay dhismooyin ka socdaan ramadaan iyo ciid lagu jiray dadku ay kala maqnaayeen marka guddigii shaqada soo qabta waxaan leenahay waa- waad mahadsantihiin Ee, sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddiga la talinta wasaaradda guddiga ta- la talinta sare ee wasaaradda oo muddadii yareed ee aan joogay boqolka iyo tobanka maalmood ahayd si aan caadi ahayn mataqaana aan u wada shaqaynay oo howlo adag aan wada qabanay ayagana waa u mahad celinayaa Een, wasaaraddan waxay leedahay nasiib in ay joogaan dad xilal ka soo qabtay muddo konton sano ka badan oo oo mataqaanaa memor intaa la eg inay wasaaraddu leedahay waa wasaaradda intaa le- in leh mataqaanaa aad ayay iya u yar tahay Ee, sidana sideedaba wasaaraddan maaha wasaarad xoolo kale iyo mataqaana dhaqaale kale haysa maaha wa- waxay haysaa waa dad marka dadkuna waa aas-aaska mataqaanaa maxay ahayd wasaaraddan sida la sheego diblomaasiyaddu waa dagaalkii oo sii socda laakiin u socda si kale diblomaasiyiintuna waa askartii dagaalkaasi ku jirtay ee oo ah sidii looga hortegi lahaa si loo difaaci lahaa danaha dalka loogana hortegi lahaa inaanu een, een, een, een, dalka aanu siyaadis- siyaasadiisa mataqaana ama ama sovereigntiisa aan lagu lagu xadgudbin Ee, tusaalean waxaa noogu filnaa wixii dhacay bishii janwari kowdeedii maanaa saddexdii bilood u dambeysay ee, dagaalka dhabta ah ee dalka lagu difaacayo marka laga yimaado kan shabaabka waxa ku jira waxay ahaayeen diblomaasiyiinteena kala duwan ee dalal kala duwan jooga Een, wasaaraddan eh, waxay ku dhaqantaa shuruuc kala duwan shuruuc caalami ah oo loo yaqaano vienna convention oo laba qaybood ah ay tahay dadkeena dibadaha jooga iyo dadka martida noo ahaba lagu dhaqo iyo sharci ay dowladda soomaaliya dejisay oo la yidhahdo sharciga shaqaalaha arrimaha dibadda ama foreign service law oo lagu dhaqo shaqaalaha eh, wasaaradda ay leedahay sharcigaas oo la sameeyey waagii xilligii ay joogtay wasiir Fido- eh, fawziya laakiin nasiib darra sidii loo baahnaa aanan loo dhaqangelinin tan iyo waagaas oo aan hadda isku daynay inaan dhaqangelina markii ugu horreysay Een, sharcigaasi een, wuxuu aas-aas u yahay koritaanka iyo mataqaana jiritaanka wasaaraddan sababtoo ah wasaaradda waxay u baahan tahay dadka joogan waxay u baahan yihiin in la dhowro xuquuqdooda waxay u baahan yihiin inay leeyihiin hiigsi iyo ay yaqaanaan sida ay u kori lahaayeen sharcigaas wuxuu saamaxayaa in shaqaalaha wasaaraddu ay yeeshaan jaranjarooyinkii ay ku kori lahaayeen oo ay ku hiigsan lahaayeen mataqaana horumarkii iyo mataqaana ay ay- ay- ay yeelan lahaayeen oo aanay mar kasta dhicin in dad dibadda laga keenay ay xilal ay ay mudnaayeen ay qaataan marka aas-aas ayay u tahay in wasaaraddanu ay yeelato eh, shura- sharci rasmi ah oo ay ku dhaqanto sharciga hadda qoranna waa sharci aad iyo aad u fiican haddii si dhaba loo dhaqangeliyo waxaana ra- Ee, waxaan la rajaynaa dhaqangelka hadda bilaawday inuu sii socdo duwilaha yidhaahdo Een, marka waxaan aaminsanahay saaxiibkay ee, axmed macalin fiqi oo aan ku cusbeen wasaaradda horena u soo arkay isagoo safiir ah challenjiga iyo dhibaatooyinka ay ku shaqeeyaan iyo duruufaha ay ku shaqeeyaan diblomaasiyiinta dibadda joogta iyo kuwa gudaha joogaba wasaaraddan waxay kaga duwan tahay wasaaradaha kale ma jirto hay-ad kaalmayso ma jirto mashaariic ay maamulaan waxa ay ku shaqeeyaan waa miisaaniyadda dowladda waan ognahay eh, tabarta ay leedahay marka waxaa halkan loo joogo waa wadaniyad iyo difaaca dalka marka shaqaalaha halkan jooga ma aha dad dhaqaale u xeshay ma aha laakiin waa dad- waa dad u xeshay sharafta iyo mataqaana sumcadda ay leedahay diblomaasiyiinta marka waxaan rajaynayaa in ay hawshaasi een, een, dadaalkeeda dowladduna ay aqoonsan doonto een, mudnaanta ay leedahayna la siin doono waa ay dowl- waa hay-adda wasaaradda arrimaha dibaddu waxaa la yidhahdaa waa wejigii ama waa meeshii laga soo geli lahaa dalka markastoo dalku sii xoogaysta ee amniga gudaha uu xoogaysto ee dhaqaalaha dalku uu xoogaystana wasaaradduna way xoogaysanaysaa marka dulqaadkii intaa aad ku soo gaarteen aanuu dareemaya inay jiraan dad fara badan oo dibadaha jooga oo aanan gunooyin iyo mushaar loo baahna aan qaadan anoo og inay jiraan dad gudaha jooga qudhoodu saa u dhibaatoon laakiin waxaan aaminsanahay sharafta aad ka xigsateen shalay yaa maantana weli baahidii ayaa weli taagan marka waxaan rabaa inaad inaad hawsha adag ee aad wadaan eh, waa laydinka warhayaa qaranku waa idinka warhayaa Eh, wasiirka cusub ee yimidna waa nin xoogaal u ah qof eh, waxaan ku cusub maaha waxaan rajaynaynaa dadaalkiisa inuu meesha uu- uu imaal ka fog uu sii gaarsiin doono Ad- anagoo og mataqaanaa axmed macalin fiqi inaanu ahayn eh, een, eh, qof ku cusub bulshada Eh, maalintii la magacaabay eh, social media oo dhan wuxuu ahaa Ax- axmed macalin fiqi baa haystay Eh, Een, qof baa iga soo wacay waddan dibadda ah oo aan rabi inaan sheego igu yidhi "Niyo, markaad fiqi magacaabayseen ma dagaalaas ku diyaarinayseen marka waa nin u diyaara inuu difaaca mataqaana danaha qaranka waana dee sababta loo keena wasaaraddan ayay ayay ahayd xilligaan ku jirno qofkii ku habboonaa marka wasiir waxaan ku leeyahay soo dhowow wasaaraddu waa wasaaraddaadii ee, xilligi lo- xilligii ay mudneedna waa timid sharaf weyn bay ii tahay maanta runtii inaan dhex joogo nukhbadii iyo haldoorkii wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaraddii arrimaha dibadda dhismaheedii iyo xarunteedii dhexe oo dalka soomaaliya siyaasaddiisa arrimaha dibadda iyo diblomaasiyadda laga hagayey sharaf weyn bay ii tahay soo dhoweynta iyo kelmadaha fiicfiican ee halkan laga jeediyey oo aniga igu saabsan na waa ka mahadcelinayaa waxaan rajaynayaa inaan noqdo cinda xusni danni sida dadku ay filayaan marka koowaad marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane xamse cabdi barre oo runtii igu aaminay kalsoonii siiyey inaan hogaamiyo diblomaasiyadda soomaaliya oo aaggaas weyn oo maanta hadda wasiir cali uu ka hadlayey iyo wasiiradii kaleba aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis in ilaahay nagu ceeb asturi doono annagoo kaashanayna khubarada halkan fadhida iyo diblomaasiyiinta safaaradaha noo noo jira iyo dowladdeennaba kuna soconayna maalin kadib markii la magacaabay madaxweynaha ayaan is aragnay runtii waxaan uga mahad celinayaa inuu tilmaamo iyo hagid badan uu baxshay vishankiisa iyo aragtidiisa ku aadan arrimaha dibadda sidaas si lamida ra-iisul wasaaraha intaan la magacaabin ka hor waan wada fadhiisannay isaguna si lamida vishan xooggan iyo aragti isku mid ah iyo isagii tan madaxweynuhu ayuu maaragtay ka dhawaajiyey waxaan rajaynaynaa annagoo dhammi inaan u wada guntanno aragtidaasoo dhammaanteed ku qotanta maslaxadda dalka iyo difaaciisa wadajirkiisa midnimadiisa iyo salaamata araadiih Een, dhammaanteen marka askartaasaan wadanna waxaan runtii een, sida la sheegay wasaaradda waan ka tirsanaa Ee, laba kun iyo tobankii baan ku soo biiray madaxtooyada soomaaliya aniga ku shaqaynaya tababar baan masar u aadnay rag way joogaan haddan raacay cabdi daahir baa ka mid ah Ee, safiirka safiir ku-xigeenka yuusuf cali soowi hadda laga dhawaajiyay allah u naxariisto xilsi culi soowi hadduu joogo Een, dad ayaan masar baan tagnay oo tababar xooggan oo diblomaasiyadda ku saabsan dhowr bilood halkaas ku soo qaadannay Ee, rag khubara ah oo odayaashan safiirada oo kale ahna ayaa tababarka bixinayay kadibna wixii ka dambeeyey safaaradda suudaan baa laygu qoray marka sidaasaan wa- xubin uga ahaa een, wasaaraddan oo ma yihi qofku cusub mararka qaarkoodna waan soo booboqan jirayoo wasiiro badan baan ugu imid halkan marka wasaaraddan sida la sheegay annagoo ayaamo ka hor furimaha annagoo tuuto wadannaan ku jiri jirnay sida hadda cali uu sheegay haddana annagoo suud wadannaan dalka difaacayna haddii la yidhaahdo isla wada difaacayna waxaan hadalku ma badna waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inaan la iswada baran doono Een, sida la sheegay sharciyada wasaaradda u yaalla iyo reformka socda inaan qayb ka noqon doono haddii ilaahay yidhaahdo oo dowladda soomaaliya iyo madaxda sare iyo wasiir cali intii uu joogay hadda uu bilaabay in reformkaas iyadoo la dabaqayo sharciga inaan maaragtay eh, qayb ka noqon doono oo wasaaraddu ay noqonayso wasaarad sida sharcigaasi uu sheegayo eh, loogu dhaqmo oo aysan ahayn sharcigii mid warqad ku qoran oo xuquuqda mararka qaarkood siinaya dad wasiiradu jeebka ku wataan oo dadkii muddada dheer joogay lagu ilaawaayo waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan dhammaan ka codsanayaa iyadoo marxalad runtii xasaasi ah geeska afrika iyo adduunkuba meelaha qaarkood uga jiro inaan dhammaanteen u soo istaagno inaan garbaha iswada qabsanno dalkeennana oo runtii hawo badan iyo dad badani ka soo gashay inaan wada difaaci doonno inaan u istaagi doonno si diblomaasiyad iyo xikmad iyo caqli ku jirto iyo kooshan iyo taxadir inaan maaragta u wada geli doonno halkaas dhammaanna waxaan ka codsanaynaa ka codsanayaa inaan wada shaqayn iyo gacmo furan aan idinka helo anigu wasaaradda arrimaha gudahan ka imid wasaaradda arrimaha guduhuna arrimihii dalka gudihiisa ayay ka shaqaynaysay marka dagaalkii hoosoo laysku hayay oo dalka gudihiisa ka jiray hadda waa ka soo farxashay hadda annaga iyo wixii kaloo ajnabi iyo wixii isla un baan is- isbadan doonnaa iyo soomaalida arrinteeda hadda waa ka soo farxashay wa- xildhibaan fawsiye marka taasaan waxaan rajaynaynaa garab isku wada noqonno isku garab istaagno Een, dalkeennana aan si fiican u matelno diblomaasiyiinta dalka dibaddiisa jirta oo munaasabaddan aan jooginna waxaan runtii u dirayaa baaq ah in aan sida ugu fiican ugu quruxda badan aan maaragtay u soo jeesanno anagoo safiir u ahaan jiray Een, xoogaa sanadkii kii qayb ka mid iyo kii cid waxna weydiin jirta ma jirin laakiin hadda waxbaan isweydiin doonaa baan u malaynaya ama hadday bilaabatay wax isweydiiskiina halkaasaan ka sii wadaynaa warqadaan soo diraynaa jawaab ma jirto email soo dir waxba ma laha laakiin waxaan rajaynayaa arrintaasi muddo dheer baa ka soo wareegtay in reform fiican arrintaasi uu ka yimid marka inaan sida safaaradaha adduunka u shaqeeyaan oo kale inaan u wada shaqayno oo iyo wasaaradahooda u wada shaqeeyaan xogta ku saabsan een, eh, xogta eh, la xiriirta shaqadana in si labada dhinacba inay maaragtay two-way communication inay noqoto madaxdeennana waxaan rajaynaynaa sidii hadda wasiir cali uu sheegay in dalka in wasaaraddan sidaas waa sidaas hay-ade iyo maaragtay enjooye iyo dalal dhaqaale ku bixiyo tiro badan ma jiraan waayo waxaysan ugu jirin waxaa la rabaa qaraarkaada inaad u madax bannaanaatid diblomaasiyaddaada inaad u madax bannaanaatid si kalena madax bannaanidaas laguma heli karo ilaa adugu aad isfangaraysid mooyaane oo dalkaada canshuurtaada lagu shaqeeyo marka aad iyo aad hadalka dheereen mayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan waa wada joogi doonnaa insha allah waana wada tashanaynaa waxaan rajaynaynaa sida ugu fiican muddo kooban baa la joogaya waa ujeedaan liistigu waa dheer yahay soddon iyo labo een, ayaa la yidhi waa tahay soddon iyo saddex iyo afartan iyo siddeetan iyo kulli waa waa jiri doonaan marka muddadaas kooban oo la joogo waxaan rajaynaynaa inaan si wanaagsan u wada shaqayn doonno magac fiicanna dalkeenna uga tegi doono haddii la yidhahdo aad iyo aad baa u mahadsantiin
guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa caawa barnaamijka wareega wararka dalsan cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamada ahaa anigoo cabdiqaadir cismaan nidho ayada la socodsiinaya nabadgelyo